bandhigun oo ha-iko ka saabsan habka naqshadeynta magaalooyinka asliga ayaa weliba laga gobaday magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug andiwsha dareeri bandhiga weliba ku qeyb galay maamulka degmada dhuusamareeb xildhibaano iyo qeybo shilduban ee bulshada anka horeyn bashiir ali haanshi oo kumid ee aqoon-yahanada ka heeldheer naqshadeynta iyo dhismo magaalooyinka iyo weliba faahfaahin kubiyey muhiimada bandhigun qaybta koowaad waa background oo aan uga hadli doono planin waxaa laydhaha qorsheyn arban balanin waa laba eryo saaran qorshayn iyo magaalo ama gool sidaas daraaddeed balanin muxuu yahay qorshayn arban balanin ayaan ka hadli doonaa master balan waxa la yidhaahdo municipal community balanin qorshaynta bulshada ee degmada iyo municipal language balanin qaybta qorshaynta dhulka ee degmada wadsa city magaalo maxay tahay qaybta labaad waxaan hadli doonaa sustainable urban development ereygaa sustainable la yidhaahdo hadda meediyahu haystaa oo wax kasta oo aad aragtay sustainable ku jiro marka waxa uu yahay waxaan ka hadli doonaa urbanizationka waxa laydhaha magaalowista qaybta saddexaad waxaan uga hadli doonaa land optimization and urban planning beeqaamista dhulka marka magaalo la qorsheeyaha ama gobol waxaa hoos imaan doonto the compact city waxa laydhaha magaaladii kor dhismeed efficient land use and urban design dhulka in la beeqaamiyo marka magaalada naqshadeeyaha urban space waxa laydhaha ka hadli doonaa public space neighborhood urban space urban forest magaalada la dhireeyo urban sprawl magaalada faafisteeda our cities for people or cars magaalooyinka dad midaale mase baabuur hoos ayaanu geli doonaa laakiin si guud dhanka kale walibaa ku hadalena gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug macalin cabdiraxmaan geedi iyo haano kumid ee mas-uuliyiintii ku qeyb galay bandhiga naqshadeynta magaalooyinka iyo weliba iyo ka dheereedana muhiimaduusa bulshadan leeya bandhigun marka waxaana lagala hadlaayo dadkii loo sheegi lahaa arki lahay adduunyadu siday u shaqaysato dhismayaalka adduunka ka jira qulubunta sida looga shaqeeyo sida magaalooyinka naqshadahooda yihiin sida adduunka u dhaqan yaho hadda u socdo dadkii annaga nagu dhowra jabiyo wax ka dhaqaajo weyn intoodii badna waa maqan yihiin marka intaana waa intii waxa fahamsaneed kumanaan jibbaar intaan ka badana magaalada ku maqan oo u baahan in cilmigiina iyo aqoontiina iyo waxaad soo barateen in la geliyo ajendaha risaajka waxaa weeye inaan soo aruurino xogti inaan samayno hal abuuro meelaha gaabiska uu ka jiro inaanu ogaanno duruufuhu meesha ay ka jiraan meesha ay tahay in mataqaanaa dhib ka jira la xalliyo fursad jirta inaan u soo gudbinno cidda ay qusayso ama brivate sector ka ahaato ama dowladda ha ahaato ayaan ugu soo talagalnay bashiir ana aada ugu mahad celinaa oo noo yimid waxaan rajaynaha dad waddan waxaa dhista dadkooda waxaan rajaynaha dadkeennu bal inay waa ujeediin galmudug waa nabad maanta waa meesha ugu nabadsan dowladaha jira intaasoo dhulaha lagu socon karaa alxamdulilaah wixii yimaada allah keeno laakiin waa la iskaga bagac dhigi karaa meesha ugu horeysa waaye hadda inaan gacmaha isqabsano markaasna aan ku dadaalno saan wax u sameyn lahayn waa mid aan isleenahay nolosheenna iyo quruxdeenna iyo amnigeenna iyo wax kastaa ku jira waxaan hubaa waxaa weeye sidii bashiir uu sheegay quruxdii ka soko waxtaa dhaqaalihii baa ku jira sababta meeshii dadkii iyo guryihii marka ay yaallaan labadiiba resourcigii oo dhan halkaan ku halkaanu yaallaa laakiin waa sidii adigu aada u qaabaysato iyo si aad u qorshaysato ayay ku xidhantah bandhigun oo hay kollanka naqshadeeyay magaalooyinka iyo weliba uusanagadadone koo si wada jarayo unku faa'iidaysada doonaan bulshada magaalada dhuusmareeb